cid kasta oo amniga caasimadda wax u dhimaysana waa la qabanaya cid kasta oo khalkhal gelinaysa amniga caasimadda tilaabaa laga qaadaya qofowna hadhow ha orordin haddeer ka fiirso si ilmahaaga ka adkow ilmahaaga ka adkow ilmahaagu intay wax soo hadlayaan guriga kusoo cararaan inaad tiraahdi warkama hayn lagaa yeeli mayo bajaaj shan saac gaarta shan saac iyo shan daqiiqo hadday gaarto bajaajtaa waa lala wareegaya hadeerba maqal shan saac waana puntland wey puntland wey maaha garcaasimada keliya shan saac iyo shan daqiiqo hadday gaarto bajaajtaas jawaab bay helaysa waxaan amrayaa sidoo kale taxi aan lahayn ama calaamadii taxigu kor ugu dheganayn ama calaamad dheer oo dhinacyada kaga dhegan aan ku samayn oo taxi iyo nambarkii aysan ku qorayn oo dhinaca taxi iyo nambarkii ayan ku qorayn waa la qabanaya waa la qabanayaa waxaana la ganaaxayaa lacag badan lacag badan baa la ganaaxaya baabuur aan taari ka lahayn oo ku socon kara magaalooyinkana ma jiro kantaroolada ayraboorada dhammaan waxaan ku amrayaa baabuur aan taari ka lahayn ma geli karo ma imaan karo madaxda dowladda iyo ciidamada waxaan ka codsanayaa baabuurtooda inay taariko u samaystaan baabuurtooda inay taariko u samaystaan